asalaamu calaykum waxaan ahay maxamed shariif halkanina waa codka daha bodcast waa qaybtii labaad ee barnaamijka teknolojiyadda barnaamijkii kan ka horreeyey waxaan ku soo qaadanay maxay muhiim u tahay in qof walba barto cilmiga teknolojiyadda kanna waxaan ku soo qaadan doonaa cluud storage mustaqbalka ganacsiga iyo teknolojiyadda kusoo dhowaada siisankii labaad kalkiisii labaad clud storage waa hab aad ku kaydsan kartid macluumaadkaaga adigoo adeegsanaya seerfar ay ku siiyaan shirkadaha bixiya adeega cluud storage sida google microsoft amazon iyo kuwa la mida iyadoo loo marayo isku xidhka adeega internetka cluud storage waxay ku ogolaanaysaa in aad xogtaada kusoo dejisan kartid qalab walba u dooratid sida labtob mobile ama tablet haddii aynu eegno noocyada cluud storageka waxaa ka mid ah public cluud waa midu isticmaali karo qof walba oo raba inuu internetka ka dhex isticmaalo ama ka dhexgato waxaana isticmaala badanaa shirkadaha sida kuwa ganacsiga kuwa sameeya softwareska iyo websiteska brivate cluud waa nidaam shakhsiyadu isticmaali karo hal qof oo keliya xogtiisana cid la wadaagay waxaad isticmaali kartaa keliya marka aad shaqada joogtid ama marka lagu sameeyo username aad kusoo geshid hab keli ah ama virtual private network v b n hybrid cloud waa iskugeynta mid iyo wax ka badan oo adeegyo brivate cluud ah taasoo isku xidhay xafiisyo kala duwan iyo barnaamijyo kala duwan different softwares haddaba sidee ayay cluud storage muhiim ugu tahay ganacsiga ganacsi dhaqameedyadii hore adeegyada meheradda ama shirkadaas lagu qori jira bog ama warqado kadib waxaa soo baxa barnaamij xisaabeedyo sida excel faa'iidooyinkiisa waxaa ka mid a uma baahnid qalabyo badan si aad ganacsigaaga xogtiisa mar walba u abdhate garaysid uma baahnid inaad isticmaashid laabtobis awood badan oo keliya waxaad u baahan tahay internet iyo aaladaad ka geshid uma baahnid inaad si joogtaa loo hagaajiyo hardware ama software ahaan deegaanka aad ku kediso xogtaad waaad ku mahadsantihiin dhegaysigiinna mahadsanidiin asalaamu calaykum waxaan ahay maxamed shariif halkanina waa codka daha bodcast waa qaybtii labaad ee barnaamijka teknolojiyadda barnaamijkii kan ka horreeyey waxaan ku soo qaadanay maxay muhiim u tahay in qof walba barto cilmiga teknolojiyadda kanna waxaan ku soo qaadan doonaa cluud storage mustaqbalka ganacsiga iyo teknolojiyadda kusoo dhowaada siisankii labaad kalkiisii labaad clud storage waa hab aad ku kaydsan kartid macluumaadkaaga adigoo adeegsanaya seerfar ay ku siiyaan shirkadaha bixiya adeega cluud storage sida google microsoft amazon iyo kuwa la mida iyadoo loo marayo isku xidhka adeega internetka cluud storage waxay ku ogolaanaysaa in aad xogtaada kusoo dejisan kartid qalab walba u dooratid sida labtob mobile ama tablet haddii aynu eegno noocyada cluud storageka waxaa ka mid ah public cluud waa midu isticmaali karo qof walba oo raba inuu internetka ka dhex isticmaalo ama ka dhexgato waxaana isticmaala badanaa shirkadaha sida kuwa ganacsiga kuwa sameeya softwareska iyo websiteska brivate cluud waa nidaam shakhsiyadu isticmaali karo hal qof oo keliya xogtiisana cid la wadaagay waxaad isticmaali kartaa keliya marka aad shaqada joogtid ama marka lagu sameeyo username aad kusoo geshid hab keli ah ama virtual private network v b n hybrid cloud waa iskugeynta mid iyo wax ka badan oo adeegyo brivate cluud ah taasoo isku xidhay xafiisyo kala duwan iyo barnaamijyo kala duwan different softwares haddaba sidee ayay cluud storage muhiim ugu tahay ganacsiga ganacsi dhaqameedyadii hore adeegyada meheradda ama shirkadaas lagu qori jira bog ama warqado kadib waxaa soo baxa barnaamij xisaabeedyo sida excel faa'iidooyinkiisa waxaa ka mid a uma baahnid qalabyo badan si aad ganacsigaaga xogtiisa mar walba u abdhate garaysid uma baahnid inaad isticmaashid laabtobis awood badan oo keliya waxaad u baahan tahay internet iyo aaladaad ka geshid uma baahnid inaad si joogtaa loo hagaajiyo hardware ama software ahaan deegaanka aad ku kediso xogtaad waaad ku mahadsantihiin dhegaysigiinna mahadsanidin